habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeennimo sabtiya maarso waa sagaal iyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitribam iyo bogga v o a somali waa v o a somali dot com idaacaddana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab ee toga suuj baryahan kula dagaalamaya ciidamada puntland oo aaggaasi ka baxay iyo ciidamada puntland oo weli baacsanaya meesha tog bay ahayd saawal bay la socoteen oo dhan oo aan dhinaca koonfurta xiga baabuurta ka geli karin dhinaca hadday dowladda iyo ciidamadii kasoo rasaaseeyeen nimankii dhinaci kale bay u carareen oo togii ka baxeen haddii togii laga dhacayna lix nin oo meydah baa loogu tegey iyo nin la qabtay oo nolol lagu qabtay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo isna ka hadlay dagaalada puntland iyo al-shabaab u dhexeeya dagaalka nabaddiidku ay ka wadaan ee dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa iyo haddana meelo kale oo muxuu ah dowlad goboleedyo kale aan laga sheegin kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkan waa sidiisii waa socdaa lagama caajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida diyaarad ka soo kacday dubay oo isku dayeysay inay degto magaalada ku taalla koonfurta ruushka ee rostof on don ayaa burburtay waxaana ku dhintay dhammaan lixdan iyo laba qof oo saarnaa saraakiishu waxay sheegeen in diyaaradda oo nooceedu ahaa boin toddoba saddex toddoba ay lahayd shirkadda falahy dubay lambarka duulimaadkeeduna uu ahaa faza sagaal sideed hal shan iyo konton rakaab ah iyo toddoba shaqaale ah ayaa la socday guddiga baaritaanka ee ruushka ayaa sheegay in qalad dhinaca duuliyaasha hawada ah iyo hawada oo xumayd iyo cillad farsamo loo badinaya inay gacan ku lahaayeen burburka diyaaraddaasi wakaaladda wararka ruushka ee lagu magacaabo rionovotsi ayaa sheegtay in shaqaalaha gurmadku ay heleen mid ka mid a labadii sanduuq ee duubayay dhaqdhaqaaqa iyo xogta diyaaraddaasi kuwaasi oo caddayn doona daqiiqadihii ka horreeyay dhicitaanka diyaaradda waxa dhacay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in gacan loo fidiyo ehelada dadkoodu la socdeen diyaaraddaasi ay tahay muhiimadda koowaad shirkadda falaay dubay ayaa sheegtay in rakaabka ay ku jireen soddon iyo saddex dumar ah siddeed iyo toban rag ah iyo afar caruura xafiiska warbaahinta ee shirkadda magaalada dubay ayaa sheegay in shaqaalaha la socday aandhehe in dhalashada dadka la socday diyaaraddaasi ay isugu jireen afartan iyo afar ruush ah afar u dhashay waddanka ukrain laba u dhashay waddanka hindiya iyo qof u dhashay waddanka usbakistan
warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey magaalada istanbul oo uu dilay shan qof islamarkaasna u dhaawacay lix iyo soddon kale toddobo ka mid a dhaawaca ayaa aad u daran sida laga soo xigtay wasiirka caafimaadka ee turkiga maxamed muwasin oglo saraakiisha ayaa sabtidii maanta ahayd sheegay in qarax uu ka dhacay waddada istiqlaal oo ah waddo ballaadhan oo inta badan ay ka buuxaan dad adeeganaya maantaoo kalena ay dad badani isugu soo baxeen booliiska ayaa isla markiiba xidhay goobtii uu qaraxu ka dhacay madax ka tirsan wadamada dunida ayaa cambeereeyey qaraxii maanta dhacay kuwaasoo ugu horreeyay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad dhariif oo hadda booqasho rasmi a ku jooga dalka turkiga booliiska dalka beljamka ayaa la sheegay in isku diyaarinayaan sidii ay su-aala u weydiin lahaayeen xubin sare oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa raggii ka dambeeyey weerarkii saddexiyo tobankii nofembar ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska saalax cabdisalaam ayaa la qabtay maalintii shalay howlgal ka dhacay magaalada lagu magacaabo xaafadda lagu magacaabo molenbeek oo u dhow magaalada bruseles mas-uuliyiinta ayaa sheegay in cabdisalaam uu qabo dhaawac lugta islamarkaana loo gudbiyey cisbitaal si loo daweeyo wasiirka socdaalka ee beljamka theo frankin ayaa ku xaqiijiyey bartiisa twitter-ka in ninkaasi la qabtay magaalada havana ee caasimada dalka cuba ayaa isu diyaarinaysa soo dhoweynta madaxweynaha maraykanka barack obama oo la filayo inuu halkaasi gaadho baabuur aada loo qurxiyey ayaad ku arkaysaa isgoodyada magaalada kuwaasi oo qayb ka ah xiisadda waa xiisaha loo qabo soo dhoweynta madaxweyne obama waxaa jira dadka qaar oo arkaya booqashada obaama inay tahay tallaabo horey loo qaaday looguna qaaday baabi'inta cunaqabatayntii dhaqaale ee seernayd dalkaasi booqashada obaama ee cuba ayaa bilaaban doonta koob iyo labaatanka bishan march waxayna soo dhammaan doontaa maalinta xigta ee labiyo labaatanka bisha fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan v o a washington maleeshiyadii al-shabaab ee maalmihii lasoo dhaafay kula dagaalamayay ciidamada puntland toga weyn ee suuj ee gobolka nugaal ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi iskaga baxeen dadka deegaanka ayaa arkayay maleeshiyada al-shabaab oo safsaf u socda oo togaasi uga sii baxaya dhinaca badda dadka arkay ciidamada al-shabaab ee halkaasi ka baxay waxaa ka mid ah odaygan oon magaciisa kusoo koobnay maxamed khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii suuj walaal aad baa umahadsan tahay wararkii ugu dhameeyey aanu ka hayno meeshii saaka dagaal baa ka dhacay dagaalkaas hadduu dhacay meeshii tog bay ahayd saawal bay la socoteen oo dhan oo aan dhinaca koonfurta xiga baabuurtu ka geli karin dhinaca hadday dowladda iyo ciidamadii kasoo rasaaseeyeen nimankii dhinaci kale bay u carareen oo tagii ka baxeen haddii togii laga dhacayna lix nin oo meyd ah baa loogu tegay iyo nin la qabtay oo nolol lagu qabtay kadibna iyagii meeshii baaburima american ay u carareen oo ciidankii askarta iyo isugu jiray shacabka baa ka daba tegay oo baacsaday waan gartay marka adiguma ka mid ahay dadkii shacabka ahaa ee tegey meeshii ay ku jireen waa godka suuj anugu haa waan ku dhawaa waa tegay dadkii dadka tegay waan ahaa laakiin raggii baacsaday oo ka daba tegay marka dambe maan ahayn marka bal haddaad sawir naga siisid godka suuj siduu u ekaa iyo maxaa dhacay si ay maaragtay ay ugu khasbanaadaan in xubnaha al-shabaab ay ka baxaan meesha dawaada ma aqaan nin baa la qabtay oo ninkii la qabtay ciidamada haya waxay la tahay faahfaahinta iyagaa laga heli doonaa waxa uu sheegay hase ahaatee dadkaas nimanka afar habeen bay ku jireen xunana ma ay haysan afartaa habeenna waa duqeyn baa cirka iyo dhulkaba kaga socotay un kolka uu nimankii saakay bay arooryadim iyo subaxnimadii markay ahayd oo xabadii ku bilaabatay bay qarkii dhinacaasa isku rareen waana carareen haddii la xabadeeyo oo laga daba tegayna jeex kale oo dhinaca koonfureed oo garmaal meesha ayaantana ka yimaadeen ka xiga bay ka dhaceen iyagoo la eryoonayo waan gartay marka ma u dhowaatay ninkan aad tidhi iyagaa laga qabtay ma arkaysay markii askartu ay qabatay markii waraysiga lala yeelanayey waa ninka waaba arkay indhahanba saaray waa lasoo qaaday meeshii haddii tanis ciidamada la geeyey kadib waa lasoo qaaday baqbaq tulo la yidhaahdo oo soke oo tagaa garmaal madaxiisa abaa la keenay ciidanka dawladdaana gacanta ku hayay wixii isaga faahfaahintiisa ciidamada gacanta ku haya baa ka warbixin doona iyo wixii macluumaad laga helay waan gartay markaa bal gos godka suuj siduu u eg yahay iyo haddaad haddaad soo aragtay saad ii sheegtay bal sawir naga sii maxaa meesha gudaheeda siday wax u ekaayeen hadday kaga tageen qalab hubadday kaga tageen hadday raad uunde wax lagu garan karaya hadday kaga tageen meesha bal sawir naga sii walaal meesha godkan waxaa weeye god weyn oo afkiisu gaadan yahay bixda u hooseeyana ku yaal bixda ridiisaana biyo marayaa niin godkaas bay ku jireen xabadaha lagu soo ridayana godkay ka dilayeen oo ku dhicimeyn ninkan hadda dhintay marmar ay ama dabadda kuwa waardiyaa miyuu ka dhintay makuusaa ka xararaya muu ka dhintay dabadda in xabadi kaga dhacdo maaha qofka isagoo godka ku jira godku waa god afka dhulka ku haya hoosna ka daloola iridiisana biyo marayaanin waxay kaga tageen oo hadda annagu aan aragnay oo ama raad ah ama haddii alla kuu rumeeyo hubana ma jirin waxoodii nimankii way carareen waxoodina way qaateen waan gartay markaa tirada al-shabaab ay ku jirtay godkaasi suuj imsaa lagu qiyaasay hadda qiyaastii hore anagu aanu haynay yaanta hore ay garmaha ka soo baxeen maahae ninkan hadda bisaakay la qabtay ciidankaa gacanta ku dhigay sida aan kuu sheegaba waxay la tahay wixii faahfaahin oo nimankaas dhantooda iyo meeshay ka yimaadeen iyo waxay dhamacsanaadeen wax hadda ku kala tageen iyo tiradooda iyo kolba uu ninkaasaa laga heli doonaa laakiin annagu haddee tiro kale ma hayna yaanta hore ay garmaha ka soo baxeen adigu boqol iyo konton meelahaas baa dadkii garmaal ku arkay ay ku helayeen waan gartay marka hadda waxaad tidhi waxay ku noqdeen jihadii ay marka hore ka yimaadeen jihadaasi ma dhinaca gobollada dhexe soomaaliya usoo noqonayaan dhinacan adigu baddaas hindiya dhinaca bari bay u socdeen markii hore togii ay ka soo baxeen togi xigay oo dhinaca bari ahaa bay hadda ku jireen oo suud laga saaray saakana waxay ku soo noqdeen dhinacii kale oo wal ay ku socdeen ciidamadina way isqaybiyeen oo waxna waa daba joogaan waxna kor bay ka joogaan waxna dhinacyaday ka joogaan waxna meeshoodii horey joogaan waxaan rajaynaynaa in lasoo afjaro oo nimankaasi maadaama ay godkii aan xabadda ugu geli karin ay ka baxeen waxaan aada u rajaynaynaa in haddii rabbiga idmo in nimankaas xabad xabad loo soo qabto waan gartay markaas suujma meesha keliya ay isku horfadhiyeen baa ciidamada puntland iyo kuwa ururka al-shabaab mise waxaa jiray deegaan kale deegaan kalaa jiray deegaanka nimanka ugu badan waxay joogaaneen deegaanka galacad oo ciidamadii puntland oo dhami ku hareereysan yihiin ayaana dhan waatuu dagaalku ka dhacay oo dad badan baa ku dhintay dowladda saddex nin baa ka dhintay iyagana rag badan baa ka dhintay ragna waa laga dhaawacay haddana ciidamadii way sor fadhiyaaneen xabadda hortay bilaabatana haddeer anigu weli ma maqal laakiin cooyska ugu badni wuxuu ka jiraa deegaanka garacad oo gobolka mudug waa gartay markaa shabaabkan aad sheegtay in suuj laga saaray dhinaca garacad bay hadda u soo noqdeen ma saas arrintu ha da-da ay usoo noqdeen garacad xaggeeday ka xitaa laakiin waddan isu dhow maaha meelna waa bariga nugaaleed bay hadda meesha suuj ku taallaa garacadna waxay ku taallaa koonfurta dhinaca mudug bay ku taal gobolka mudug bay ku taal muddo badan ba udhexaysa meesha ay maanta galeen oo xareen togis hadday kasoo baxeen waa qarkaa badda ku jeeda oo labada tag u dhexeeya garmaal iyo suuj marka ma fududahay inay badda galaan mise weli waxa u hadhay masaafo dheer oo ay ay ay tahay inay ku safraan maya badda wayba joogaan laakiin badda hadda doonyaro ma haystaan dabaalna qof badda kuma mari karo oo badda uma dabaalan karo ciidankiina labada dhinacba hadda waa ka joogaayo labada dhinac oo badda iyo korba waa laga joogaa baddana ma dabaalan karaanin doonyana uma joogaanin marka badda ma geli karaanin badda waxay ku geli karaan hadday doonya u joogaanin ama dabaal ha ugu tageen ama saxiimad ha raaceen wax badda u jooga oo isku hallayn oo ay marka qabaan ma jiro kaasi wuxuu ahaa nin magaciisa kusoo koobay maxamed oo aan khadka telefoonka ee gobolka nugaag kula xiriiray igana warramayay dagaaladii ugu dambeeyey ee kadhe dhex marayey puntland iyo ururka al-shabaab
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalada dhowaan ka qarxay deegaanada xeebaha bari ee puntland ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo al-shabaab madaxweynaha ayaa arrintan ka hadlay maruu maanta soo xirayay kulan looga hadlayay hanaan midaysan oo ay ku wada shaqayn karaan dowladaha hoose ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe wariyaha iyaga xasan kaafi qoyse ayaa warbixinta kasoo diray muqdisho
kulankan oo soconayay muddo saddex casho ah ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gebagabadiisii maanta khudbaduu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu ugu horeyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka puntland ay kula jirto ururka al-shabaab waxaan rabaa dagaalka nabaddiidku ay ka wadaan dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa ah iyo haddana meelo kale oo muxuuah dowlad goboleedyo kale aan laga sheegay kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkan waa sidiisii waa socdaa lagama caajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay dadka soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafayo iyo meel ay nimankaa nabaddiidka ay cafinayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaara u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta inaan inteennii waa ku qanacsan lakiin inteennii aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabaddiidka shabaab ay ka wadaan puntland noogama duwana dowladda federaalka haddaan nahay midka ay ka wadaan shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo bakool iyo gado mid iyo hiiraan iyo maxaa galgaduud midka ay ka wadaan gobolladaas iyo dowlad goboleedyadooda dhexdooda noogama duwana midka maanta garmaal garmaal iyo garacad iyo agagaarkeeda iyo ayl iyo dhulkaasi maanta isku dayayaan in ay dagaal ay ka wadaan ay degaan ay ukuma dhigtaan noogama duwa midkan ay inta ka wadaan dowladda federaalka wax kasta oo ay kari karto awooddeeda ku jirana dagaalka qayb ayay ka tahay madaxweynaha ayaa dhanka kala sheegay in hanaanka dowladaha hoose ee maamul goboleedyada ay ku wada shaqaynayaan uu yahay mid ay bulshadu iska leeyihiin hanaanka lahaanshihiisa iyo hogaamintiisuba ay bulshadu leedahay si loo abuuro maamul rasmi ah oo laga hirgeliyo heer degmo in maamulkaasi dadku waxa aanay wada lahayn inay ka wada shaqeeyaan oo xoog iyo xoolo geliyaan way ku dhib badan tahay laakiin qof kasta iyo dadka intiisa badan marka ay dareemayaan waxani inay wada leeyihiin qof waliba markaas wuxuu u istaagayaa sidii uu wax u gelin lahaa xooggiisii iyo caqligiisii u dhowri lahaa oo wixii dhibayana uu uga dhowri lahaa waxaa barnaamijkan uu ka kooban yahay sida la sheegay qodobo la isla gartay inay muhiim u yihiin oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu wax aad iyo aad ummadda soomaaliyeed muhiim ugu awa dadku markay heshiis yihiin ayay wax wada lahaan karaan markay wax wada wada lahaadaan ayayna wax u dhaqan geli karaan marka dib u heshiis laakiin dib u heshiisiintu dee xadath ama event ama yani sheeko hal mar hal shir iyo dhacda maaha waa socotaa dalalka annagoo kalaane waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin tobaneeyo sano inay dib u heshiisaas ka socoto labaatan sano soddon sano afartan sano hadba intii dadaalka iyo juhdiga la geliyo ayay muxuu ahay la eg tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii qeexay in maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in la dedejiyo qorshaha ku aadan hannaanka wadajir qaran taladana ay gaarsiiyaan degmooyinka sidii annaguba aan u go'aansannay talada dowladnimada caasimadda in laga dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo dhinaca muxuu ahay bannaanka in haddana maanta go-aankaasi ay la qaateen dowladda dhexe oo ay la wadaageen maamullada dhismay iyo dowlad goboleedyadu ayaguna inay hoos u sii daadejiyaan talada dowladnimada oo ay hoos u gaarsiiyaan dowladaha hoose oo runtii ah unugga ugu hooseeya ee runtii dowladnimadu ay ka timaado laanna wixii dowladda dowladda hoose ee degme hebel wixii ka hooseeyaah waa wax ayada sii hoos yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weerar ismiidaamina oo ka dhacay magaalada waa maanta goob dadku ay ku badan yihiin oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afar qof lix iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo labayo toban ka mid ihi ay yihiin dad ajnebi ah qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow dhismo dowladeed oo ku yaala wadada istiqlaal ee magaalada istanbul cidna weli ma sheegin mas-uuliyadda weerarka oo ah kii ugu dambeeyey weeraro xidho turkiga ka dhacayay bilihii u dambeeyey laakiin dowladda turkiga ayaa weeraradii hore ku eedaysay mintidiinta kurdiinta kuna qaaday weeraro argoosya haddaba qaraxyadan saameyn intee leeg ayay ku yeesheen dadka iyo dalka turkiga su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena ismaaciil xuseen farjar waxa uu weydiiyey maxamed cusmaan guudle oo shahaadada sare cilmiga siyaasadda ku diyaariya dalkaasi arrintani dhibaatooyin fara badan oo xagga amniga bay waddanka ku haysaayoo saameyn badan bay ku yeeratay dhinacyo fara badan marka la eego qiyaastii inta nimika hubo ilaa qaraxii shanaad baan filaya ee ka dhacay waddanka turkiga gaar ahaan magaalooyinka ankara iyo iyo istanbul marka saameyntiisu aad bay u ballaadhan tahay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba oo kolley iyada laftigeeda waxaynu arkaynaa in saameyntiisu ay intii la filayay xataa imika ay ka ballaadhan tahay qaraxyadan isdaba joogaya soo noqnoqonaya marka marka la eego dhinaca ammaanka gudaha iyo inaga og dalka turkiga in uu qarka u saaran yahay ama uu dhinaca ku hayo dhinacna yurub dhinacna dalka syriya xasiloonidan gudaha saameynta markaad bal si hoose u eegtid dhinacyadee bay aada uga saameynaysaa dhinacyada kolley ugu badan imika muuqdaa waxa weeyaan gaar ahaan shirarkii imika ugu dambeeyey midooda yurub iyo iyo turkigu ay wada lahaayeen waxaa lagu heshiiyey in dadka qaxoontiga ee waddankan ka socdaalayay u socdaalayay waddanka greega maanta wixii ka dambeeya beriha axada wixii wixii ka bilaabmaya in ay midooda yurub kula heshiiyeen waddanka turkigu inuu kasoo celiyo waddanka greega oo kusoo celiyo waddanka turkiga islamarkaasna waddanka turkiga waxay u ansixiyeen lacag ilaa saddex iyo badh bilyan oo yuuro ah oo uu kula tacaali karo mushkiladaha marka qaxoontiga sidii mushkil sida qaxoontiga waddanka dib looga soo celin lahaa sidii ummad bulshada loo dhexgelin lahaa loo sameyn lahaa social integration ama iskuullo lagu dari lahaa ama maxaa la idhahdaa la geyn lahaa meelo ay ay bulshada dib ugu soo noqon karaan marka dad badan oo xataa dhaliilaya baa jiray oo arrinta laftigeeda marka xagga ammaanka laga hadlayo oo kale iyo amnesty international hay-adda la idhahdo magaalada brussels waxay ka sheegtay in qaxoontiga la iibsanayo oo reer yurub lacag ay bixinayaan si qaxoontiga looga joojiyo marka kolley adigu siyaabooyin kala duwan oo xaggii amniga oo waddanka cidhiidhi galay taasina waxay keentay xataa dhaqaalihii waddanku inuu cidhiidhi badan galo oo lacagta waddanku ay hoos usoo dhacdo oo qiimaheedu aada u liito iminka labadii sana iyo barkii ugu dambeeyay waddankan aan joogay qiimuhu halku maraya maanta lacagtu waxa weeyaan halkii ugu liidatay buu maraya marka loo eego lacaga waaweyn ee dollarka iyo iyo yuurada yaa horkacaya weeraradan een, ama muxuu yahay hadafkoodu kooxaha een, bartilmaameedsanaya magaalooyinka waaweyn ee turkiga horta mushkiladda ugu weyn eh, waa en, de- taariikhda markaan eegno eh, ilaa afar iyo siddeetankii en, waddanka turkigu ama d- dowladihii ugu dambeeyey kala dadambeeyey waddanka turkigu waxay dagaal kula jireen jabhad waddanka laga mamnuucay oo jabhadda la yidhaahdo en, p k k marka en, mar walba jabhadaas un bay dowladdu eh, eedda saartaa eh, baaritaanadii ugu dambeeyey la sameeyeyna jabhadaha iyo adigu ururo kale oo iyaga la tacalluqo oo een, ay la xidhiidha oo matalan garabka hubaysan ee qolada mukurdiintu ay leeyihiin ee ka dagaalama waqooyiga waqooyiga syria oo kale iyo ba ah, oo ayaa ayaa adigu iminka qarxidii ugu dambeeyey sheeganayay Een, iyo jabhadda qolada kurdiintu ay leeyihiin ee bariga wadanka turkiga ka dagaalamta marka sawir kasta oo iminka iyo warbixin kasta oo iminka lasoo saaro qoladaas baa iminka eedda la saaraa Ee, da- warbixinadii ugu dambeysay saraakiisha turkiga ay soo saareen ee, marka la tix raaco waan gartay marka je- qoladaasoo doonayso wad- wa- in wadan gaara samaystaan ama gobol gaara ay samaystaan oo dee laba iyo sodonkii sano ugu dambeeyey ee, dowladda culays badan ku hayay Een, ta kuwaas baa marka adigu inta badan xaggooda loo loo loo- eeda loo saaraya maanta ugu dambeysay qarax baa ka dhacay een, caasimadda dalka turkiga een, maalmahana een, wiig ka horun bay ahayd markii qarax kale uu ka dhacay caasimadda oo toddobiyo soddon qof ay ku dhinteen een, ma isleedahay turkigu awood wuu u yeelanaya inuu soo afjaro xiisadahan cusub ee dhinaca amniga
Een, koley dowladda turkigu culays badan bay eh, gelisay eh, iminka intii ugu dambeysay Eh, laakiinse mushkiladda waxaa keenaya markii uu barbaray heshiiskii een, xabad joojinta ay u dhexeeyey jabhaddan iyo dowladda turkiga Een, laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii ka dambeeyey marka way soo tarayaan mar walba ka dambayso qaraxyadu way soo badanayaan qiyaastii markii damabo eh, qaraxyadii ugu dambeeyey dad fara badan baa ku leeday kii ankara oo toddobiyo soddon qof ay ku dhinteen Een, afar cisho shan cisho ka hor kan maantana shan ma- shan qof baa ku dhintay eh, lix iyo soddon kalena way dhaawacmeen meelo muhiim ah oo weliba eh, meelaha ugu badan ee dadka dalxiisayaashii ay tagaan me- meel la idhahdo taxim eh, istiklaal eh, street ayuu ka dhacay qaraxii ugu dambeeyey wasiirka caafimaadka hadayna waxa uu sheegay lix iyo soddon qof inay dhaawac yihiin labiyo toban qof ay yihiin dad ajnabiya oo wadamo kale u dhashay ilmo yaro caruurna uu ku jiro marka wallaahi runtii arrintani culays badan bay keentay oo xagga amniga ah iyo nabadgelyo darro iyo eh, xataa waxaa laga yaabaa in ay eh, dadkii dee maalgelinta ku sameynayay waddanka dad badan waxaa jira eh, adduunyada ka yimaada oo weliba dunida qaniga u badan oo maalgelin badan ku sameeya waddankan inay lacagtooda kala baxaan waddanka dabeed intaasna ay keento in ay een, dee saameyn badan ay waddanka dhaqaalihiisa ay ku yeelato xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba waan gartay qolada reer yurubna iminka culays badan bay saarayaan turkigu waxay leeyihiin qaxootiga badan ee nagu soo eh, qaxaya halna laga joojiyo meesha ay soo maraana waa wadanka turkiga ugu badan ee meel eh, galbeedka turkiga ku taalaba inta badan ay ka socdaalaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee cilmiga siyaasadda ku diyaariya dalka turkiga khadka telefoonka ayuu ugu warramayey waryahayga ismaaciil xuseen farjar
wararka ka imanaya gobolka galguduud ayaa sheegaya in afar caruur ah ay dhinteen shalay kadib markii sida loo malaynayo ay ku dhaceen barkad ay biyo ka buuxaan shilkan ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada caabud waaq sida ay wax u dhaceen warbixintan waxaa nooga soo diray cabdulwaaxid macalin isxaaq
afartan carruurta ah ee ku geeriyootay barkad biyaha laga cabo oo ku taalla deegaan lagu magacaabo shiilmadow oo u dhow degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud ayaa da-dooda lagu sheegay in midka ugu weyn uu jiray labiyo toban halka midka ugu yarna uu ahaa shan sano jir jaamac shiro geelle oo dhalay mid ka mid a carruurta ku geeriyootay barkadda ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen waxay ku dhinteen carruurtu shiila madow meel la yidhaahdo magaalaha caawa ka hesha dhinaca galbeedka adigu dhowr iyo toban kilomitir meeshaasay joogeen arday ahaayeen dugsi meeshaa ku yaallay dhigan jireen magaras marka shalay baa jimco ahayd oo fasax bay lahaayeen fasaxi baa adigu kuwa ugu roonroon waxaa lagu yidhi waxay dhaheen waxaan kusoo dhaqanaynaa dhar maaragtay baraaga baraagaha intay biyo waayeen xaafadooda dinaca biyo ka waayeen adigu saasay ku dhinteen kabacdina maydkooda la arko sabaynaya baraag korkaas baraag hoos u qodan weeye dhulka u qodan oo buuxda weeye baraag hoos u qodan ilaa afar mitir ilaa shan mitir meelahaas hoos u qodan guddoomiyaha degmada cabuud waaq mahad cumar cilmi ayaa ka sheekaynaya sida baraagta oo biyo ka buuxaan ay ugu wada dhaceen carruurta faashilkaas ku dhacay niyow barkadahan hoos dhulkaqofka oo xaragga looga cabas bay ilmahaasi uweyn aadeen kabacdina adugu ilmihii barkadibay ku daateen qof bee weyn oo la joogay oo ka warbixinaya ma jiro laakiin sida la taabiraya waxa weeye in midba mid yidhaah qabatid kabacdin ay meesha iskaga daba tageen kuna dhinteen wax la socda ma jirinin iyaguna fasaxaasi dee iskaba ramiina way iska ahaayeen oo alaaba dadka dee magaalada joogaa fasaxa ilmaha iyo dugsiga ku xisaabtamay ayagu miyigaasay joogeen marka markaa kabacdi barkada ay aadeenna waxay ku daateen adu tobankiisa meelahaasa laga warhelay ilmihii jaamac ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka barkadaha korka ka faydan ay soo laalaabteen masiiradaanina seen gelini oo wax dhaca weeye oo sanad kasta ama xoolaha ku dhinta baraagaha ama dad baa ku dhinta mana laga hortegi karo oo waa arrin iska dabiici ah weeye oo baraaguhu mana daboolno oo dabool xaqli oo adag maaragtay dusha kuma lahan ood yar oo waxaa lagu wareejiyaa la la la oodo kabacdina way iska qalashaay way iska furantaa ma garan marka dabool adagoo xafid oo maxaa sida jingada kuwa la saaro oo kaleeto hadda waa laga badbaadi lahaa wax kuma dhaceen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay weriye cabdiwaaxid halkaad nagala socotaan weli waa v o a washington haatanna gobolka sool isimo ku sugan deegaanka boocame ee gobolka sool ayaa ka hadlay heshiis dhowaan la dhex dhigay maleeshiya beeleedyo ku dagaalamay deegaanka bixin ee gobolka sool deegaankaasi ayaa wuxuu xad la leeyahay gobolada sool sanaag iyo nugaal isimada arrintan ka hadlay waxaa ka mid ogaas waa cabdilaahi ciise nuur oo ku hadlayay magacaysimada wariyaheenna cabdikariim olol ayuu u warramay
waxaan ka hadlayaa meesha bixin oo baryo dhaweyd xoogaa ay ka dhaceen is-afgarashola-aana waxa weeyaan meeshaas muddo ayaa xoogaa is-afgarashola-aan ay ka dhaceen haddase waxay kusoo gabogabowdaysay nabadgelyaa runtii dad fara badan baa ka qayb qaatay nabadgelyadaas oo dhammaantood ku talinayay dhanka maslaxadda in laga shaqeeyo dhammaan dadkaas waxay u yimaadeen maslaxad sidii meeshaa nabadgelyo looga dhalin lahaa waxaa ka qeyb weyn ka qaatay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa qeyb weyn ka qaatay waxaa ka qaatay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ka qaatay xildhibaano aada iyo aada runtii u shaqeeyo hawshoo dhan babudhiga runtii u ahaa oo ah xildhibaanada u dhashay gobolka sool iyo sanaag iyo cayn u dhasha si fiican bay runtii uga qeyb qaateen dhammaan ummadda halkaa iskugu timi nin xumaan kaga jiray ma jiro nin kastaba wanaag buu doonayey nin kastaba nabadgelyuu doonayey sidii looga wada shaqaynayey bayna u dhacday hadeerna waxa weye arrintaasu way dhammaatay si maslaxada ayay ku dhammaatay si wanaaga ayay ku dhammaatay si kalsooni leh ayay ku dhammaatay dhammaan markaa
markaa ogaas waxyaabaha ugu sida weyn looga hadlaya waxay ahaayeen dhanka dhismayaal halkaasi ka socday gebi ahaanba waxaad leedahay si nabadgelyaaba halkaasi lagu dhameeyey oo wadahadalkii waxuu saamaxay in sidii deegaanka sidii hore lagu soo celiyo si wanaagsan runtii sidaas weeye waxa weeyaan si maslaxada ayay hawshaas ay ku dhammaatay dhammaanna waxaa meesha wixii ka dhacay ama dhismaha haatee ama calaamadaha haatee waxa lagu soo celiyey sidii ay ahaan jirtay wixii dhismaana waa la tirtiray wixii calaamadahana iyagana sidoo kale waa la tirtiray marka waxa weeye sideedii idaacadaha looga sheegay ayay ku dhammaatay markaa maslaxad kheyr qabta ayay ku dhammaatay runtii dhul marka maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka gobolka sool degan iyo dadka reer guraaga ee deegaanka bixin degan maadaama aad dadka xoolo dhaqatada deegaankaas wada daaqi jireen arrimaha sida nabadgelyadana aad arrintaas waxaanu doonaynaa inay halkaa ku ekaato dhinac kastaba halkaa inay ku ekaato waxa weye dadkuna waxa weye dee daaqu iyo biyuhuba waa ka dhexeeyaan weligoodna waa ka dhexan jireen intaasoo qarni bay ka dhexan jireen marka waxa weeyaan arrintu waa sideedii dadku waa walaalo
kaasi wuxuu ahaa ogaas cabdilaahi ciise nuur oo u warramayay wariyahayga magaalada laasxanood cabdikariim olol xawran maxay nooxiga mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere halkaad nagala socotaan waa voice of america haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariya soona jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
heesaha mudane kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee v o e da aad baad mahadsantahay mudwan muxuu la xiriiraa safarka aad ku joogta hadda magaalada tan london bismillahi raxmaan alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka ugu horeysa waxaan halkan ku joogaa oo iminkaas qaybtii saddexaad ee safarkayga ah marka hore waxaan soo maray turkiga kabacdina maraykanka iminkana waxaan joogaa ingiriiska waxay tahay saddex arrimood baa ugu muhiimsan mid ugu horeysa waxa weeyaan in sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta aan la leenahay international partnerska ama beesha caalamka marka xigta waxa weeyaan in deyntii deymihii lagu lahaa soomaaliya sidii looga saamixi lahaa ayaa iyaduna ah qaybta labaad qaybta saddexaad oo iyaduna muhiimin waa maxay dhibaatada ugu weyne maanta soomaaliya haysataa waxay tahay inaanay u helin fursad ay waxaan la yidhaahdo sanaadiiqda gobolka ama regional funds waxaan la yidhaahdo inaan inaanay u helin oo taasuna ay dhib ku keento in mashaariicdii loo baahnaa dalku inay ka hirgalaan marka arrimahaasa ugu waaweyn oaan dowladda ingiriiskana kala hadlaynay waxaad sheegtay in soomaaliya lagu leeyahay deymo ma noo sharaxi kartaa deynta dowladda britain ay ku leedahay soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka horta deymo badan baa soomaaliya lagu leeyahay deymahanna waa deymihii dowladdii hore gacaanku uu ka tegey dowladda ingiriisku ma badna deyntay ku leedahay soomaaliya laakiin dowladaha maalan sida maraykanka oo kale iminka nasiib wanaag dowladda sacuudigu waa tii ogolaatay in ay dib u dhigto maxaa la yidhaahdaa deyntii ay ku lahayd soomaaliya muddo lix iyo toban sana si markaa ay ugu suurto gasho soomaaliya inay heli karto in ay sanaadiiqda waxaa la yidhaha sacuudi development fund ama maxaa la yidhahdaa sanduuqa horumarinta ee sacuudiga iyo bangiga islaamiga intaba ay u suurto geli karto soomaaliya inay ka heli karto lacag mashaariica marka run ahaantii deymahan waa deymo badan oo ilaa shan bilyan gaadhaya ama shan kun oo milyan milyuun gaadhaya waxaana ku timid yani waa korarka korsaarka faraha badan ee muddadii shan iyo labaatankii sano iminka ugu dambeysay aan la bixin taasi waxay markaa keentay inay ka xayirto soomaaliya guud ahaan inay inay inay qaadan karayso ama ay u heli karto fursad ay ka hesho hadday noqonayso bangiga adduunka hadday noqonayso maxaa le bangiga afrika bangiga afrika afrika bangiga bangiga horumarinta afrika ka islaamka ka ino dowladahaasoo ino dowladuhu ay wada leeyihiin oo dhan ay ka hor istaagtay xataa noocyada sida mathalan dowladda maraykanka oo kale uma suurtogelayso inay federal governmentku ama dowladda dhexe ay siin karayso mucaawinadii loo baahnaa ee bilateralka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey inay siin karto ilaa iyo deyntaa la guda maahe marka taasaa keentay runtii inay muhiim tahay maanta san in in laysku dayo sidii looga saari lahaa deynta looga cafin lahaa muddo dhowr bilood ay naga xigto ayaa loo iclaamiyey in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub lasoo dooran doono waktigana waxaad moodaa inuu yar yahay ma laga yaabaa inaad samaysataan wakti kordhin oo xilligiinii laydinku talagalay aada wakti ku darsataan horta waa mid taa horaa looga looga hadlay markii dowladda federaalku ay la timid nidaamkan ah in aqalka hoosena four point five aqalka sarena maxaa la yidhaahdaa inay maamuladu dowlad goboleedyadu ay ku ay ku matilaan ayaa horta hawsha la hawlyariyey way ka dhibaato badnaan lahayd in la yidhaahdo hal qof hal cod ayaa lagu gelayaa maanta soomaaliya marka horta tana lafteedaaba xal ah xal siyaasiya ah midda kale iyaduna muhiimka aan doonayna in shacbiga soomaaliyad ay fahmaan waxa weeye annagu waxaan kala soo wareegnay taladii ciddii dibadda ku haysan jirtay ee meelaha caasimadaha kale lagu sameyn lahaa ayaan anagu ku nidhi maya xal soomaaliya oo mushkilad soomaaliya xalilaya ayaan rabnaa sidaasaa markaa ay u timitaan marka run ahaantii ma filayo inay noqonayso dhib dhibaato ku noqonayso in fulinteedu dhibaato noqonayso in laysla afkartaa ka muhiimsan taasaanaanu ka shaqeynayna sidii markaa marka laysla jaan qaado way hawl yaraanaysaa markaa in fulinta ay timaado oo sidaa markaa ay ku hawlgasho laakiin anaku ballanku sidii aan u qaadnay weeyaan oo august insha allah waxaan filaynaa inay dhammaanayso ilaa hidankii doorashada dhici doonta mudane dagaalka aad kula jirtaan ururka al-shabaab waqti dheer ayuu socdaa waxaana jira weeraro ay maalin kasta geysanayaan iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan weli ma ka fakarteen qorshe kale oo ah in dhinaca mabaadi'da aada kala dagaalantaan tawaamida iminka in dhaweydba waxaan ka shaqeynaynaa waxaan la yidhaahdo khataraha qaran kusoo kusoo foodle tii horkaa waan dhammaynay iminka waxaan wadnaa sidii loo dhisi lahaa qaab dhismeedka ciidamada ma aha un ciidamada qalabka sida laakiin ciidamadoo dhan hadday tahay booliiska hadday tahay maxaa la yidhaha intelligenceka markan taa dhammaystirno ayaa waxaa soo bixi doonaa qaabka nidaamka ama qorshaha waxa la yidhaahdo qorshaha sugidda ammaanka ee qaranka taase ayaan insha allahu tacaala ayaa noo soo bixi doonta waana howl iminka in dhaweydba la waday waxyaalaha markaa ku jira ma aha oo keliya un dhinaca dhinaca yani militariga ama dhinaca hubeynta laakiin fikirka in fikir lagula dagaalamo laftiisi waayo kaasaa ka muhiimsan baan filayaa qof halkan soo taagan oo kuleh haddaad iga fikir duwan tahay waan ku dilayaa anoo waxaan leenahay maya walaalo waa isku ashahaadaynu nahay dad muslimeynu wada nahay maxaad dhiiggayga u xalaalaysanaysaa intaad maxaa la yidhaahdaa inaad dhiiggayga xalaalaysatid maaha waayo waxa weeya dee qof muslim sidaadoo kale muslimana aniguna kaaga xalaalaysan maayo adiguna kayga xalaalaysan maysid laakiin aan ka wada shaqeyno haddaad iga fikir duwan tahayna fikirka waan wadaagno wixii aad ku saxsan tahayna waan kugu raaci wixii aad waxaad ku qaldan tahayna waan kugu sixi laakiin maaha micnaheedu in in la isdilo marka fikirka ah waan ku dilayaa haddaad iga fikir duwan tahay weeyaataan rabnaa inay soomaalida ay ka dhex baxdo ilaah idinkii muddo dheer waxaa dowladda soomaaliya ay waday tababaro ay siinaysa ciidanka soomaaliya waxaa jira siyaasadda la xidhiidha sidii lagu heli lahaa ciidan qaran oo soomaaliyeed goorma ayaad is leedahay soomaaliya waa ay ka maarmi doontaa ciidanka midooda afrika ee amisom ee hadda soomaaliya ku sugan wallaahi runtii horta dee waa arrinkan waa maxaa la yidhaahdaa ma aha qorshe howl yar oo maanta oo keliya ah waxaan ka hadlaynaa in loo la budhigo sidii qorshe amni uu u iman lahaa waana taasay ka mid tahay iminka waxyaalaha aan wadna waxaa ka mid ah in tababar tababaro la siiyo ciidamada si markaas si istidraajiya ay ula wareegi lahaayeen iyagoo amnigii dalka waana imanaysaa insha allahu tacaala waana ku waanan ku waanan ku kalsoonahay in inuu muddada yaree koobane imanka maaha micnaheedu in la yidhaahdo muddada yaree koobane maanta u hadhay dowladdii wax kastaa way istaagayaan hawsha way sii soconaysaa and then markaa annaguna waxaanu ku dadaalaynaa qorshayaasha la sameeyo in dowladda cusub ee iman doontaa ay halkii kasii amba qaado oo aanay ugu iman ee halka hadda jiraan laga qaldanaa waxa waxa weeye in dib loo soo bilaabo wixii ma taa ma doonayno waxaan rabnaa inaan wax mutakaamila oo dhammaystiran aanu dhiibno dowladda cusub oon ku wareejino si markaa halkaa uga ambaqaadi karto oo markaa wuxuu noqdaan in isu dhiibdhiib ay noqoto laakiin aanay noqon in dib haddana loogu noqdo halkii shalay laga yimid mudane soomaaliya waxaa ka jira hadda nidaamka federaalka waxaana laga yaabaa in laydinku dhaliili karo inaydaan sharaxin waxa federaal uu yahay marka ma is leedahay arrintaas waa muhiim si loola dagaalo qabyaaladda horta waa mide ilaa labadii kun ayaa arrinkan federaalku uu soo taagnaa baarlaman baarlaman kastabana waxay ahayd arrin loo arkiyey soomaaliya isku afgaratay oy doontay inay ay leedahay sida keliya ee lagu xaqiijin karaya in nidaam lala xisaabtami kara oo iman karaya waa iyadoo nidaamkan federaaligaa la qaato oo markaa ay maamulkii federaalka iyo maamulkii dowlad goboleedku uu meeshii jiro marka maaha horta wax anaku aanu anaku aanu keenay midda labaad ee jirtaa waxay tahay in maadaama ay saas tahay hadda waxaan anaku sameynaynay in dhaweydba aanu sameynaynay in wasaarad walbaaba ay la shaqeyso wasaaradihii kale ee dowlad goboleedyada maalan qorsheyntu waa tan iminka wadaa qorshihii qaranka waxay la shaqeysay oy tagtay magaalo magaxyadoo magaalo madaxyadoo dhan way tagtay waxay la shaqeysay in wasaaradii dowlad goboleedkaas ay la shaqeysay nidaamkii qorsheynta halkaasu kasoo unkamay sidoo kale wasaaradda maaliyaddu waxay wadaa iyaduna sidii loo heli lahaa in in la wada helo maxaa la yidhaahdaa cashuur cashuur midaysan qaabkii loo xawaaladda loo xawili lahaa ee xag dowladda dhexe ilaa dowladda dowlad goboleedka loogu xawili lahaa wasaaradda beeruhu sidoo kale ogala shaqeynaysaa wasaaradihii kale beeraha in la helo quudintii iyo qaabkii wax soo saarka loo kordhin lahaa wasaaradda maxaa la yidhaha tacliintu sidoo kale ugala shaqaynsa wasaaradda already qorshe midaysan bay leeyihin wasaaradda caafimaadku oo eh, ha ku koobnaato dowladda federaalka iyo somaliland iyo puntland ha ku koobnaatay laakiin dee dowladda federaalkuna waxay matashaa iyaduna dowlad goboleedyada kale oo markaas sidaa qaabkaas ay ula shaqaysaa marka waxaad arkaysaa yes en- eh, lama ar- ma muuqato maanta laakiin sida ay u socoto imika annagu waxaan isku daynaa go-aan kastaaba inuu noqdo go-aan midaysan oo loo wada dhan yahay inaanu ayaan ku dadaalnaa wasaaradda en, eh, daakhiligu waa sidoo kale wasaaradda maxaa la yidhahdaa en- en- en securityga ama amniga wasaaradda amniga qaranka waa sidoo kale wasaarad waliba waxay la shaqeysaa markaa wasaaraddii dhigeeda ahayd si markaa loo helo loo helo nidaam mid- iyo- iyo qorshe midaysan oo markaa lagu maamuli karayo dalka ugu dambeyn goormaad rajaynaysaan in wadahadaladii u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo somalilan ay dib u furmaan rajase ma ka qabtaa in la isku soo dhowaado wallaahi runtii waa rajo weyn baan ka qabnaa inay wada inay wadahadalladu furmaan in dib loo bilaabo in arrimaha taabanaya dadka waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxa shacbiga taabanaya labada dhanba weliba khaasatan dhinaca somalilan in in laga hadlo waxaa ka mid a baasboorka waxaa ka mid a hawada waxaa ka mid a isu socodka dadka yani waxaa ka mid a xataa dhaqaalihii qaabka uu wada shaqaynayay waxyaalahaasoo dhan baa ayaa la rabaa in in laga wada hadlo oo u dan ah iminka ardayda reer somaliland ee ee joogta maxaa la yidhahda kasoo baxay iskuullada markay safaarad tagaan inaan dhib kala kulmin oo ay shahaadadoodii loo aqbalo inay tii tahay laakiin tii waxaa loo baahan yahay in de wada wadahadal inu meesha yimaad basaboorka inaanay ka doonan maxaa la yidhaahdaa en, garoowe aanay ka doonan ama meel kale aanay ka doonan laakiin iyagoo jooga ma- magaalooyinkooga inay heli karayaan oo qaab lagu heshiiyo inta laga gaarayo bal horta xalka wixii xala en, yani wixii dambe haynoo dambeysay ah ama ama in la midoobo ama in la kala go-o taas halkaa haynoo dambeyso laakiin horta inta ka horeysa in la wada- inuu yimaadaan wada hadal wad- lagu heshiiyo oo heshiiskaas uu markaa fududeeyo in adeega bulshada loo baahan yahay la gaarsiin karayo dadka waana ta ugu muhiimsanee maanta shacbiga soomaaliyeed meel kastoy joogaan ba ay u baahan yihiin aada iyo aad baa u mahadsan tahay mudane adaa mudan
waa tahay dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka wuxuuna u waramayey ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana dhegaystayaal waxaan barnaamijka idinku hayaa qayb kale oo xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad toddobaadkii hore gabdho badan ayaa taageero u muujiyey wiilasha gudaha sidoo kalena hal abuuro kala duwan ayaa fariimo ku ganay gobaad kuwaasoo isugu jiray daandaansi iyo weliba talasiin hase ahaatee toddobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado inta aan sheeko loo furin ragga gudinu qaatee lacag giniya dhaafsaday gabdhaheenni soomaali sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagob ah idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weyde maankee bal gadaal u laabtoo gabdhayahow mar kale shira wacdaraha sheekadaasi ma yaraa dhinaca kalena dhegaystayaal waxaan barnaamijka caweyska caawa idinku hayaa quruxdu caynkaa maaha casaankiyo dhiigga maaha cadaankiyo dheeha maaha xududiyo muruqaha maaha cadarka kankamaaya maaha caawadii online ahaw maaha waa dhegaystee ku xidhan barnaamijka caweyska washington oo nala wadaagaya caawa quruxda iyo sida uu isaga u yaqaano qaybta dambe ee barnaamijka caweyska washingtonna waxaan idinku maqashiinayaa waa qaybta aan ku soo xirayo waraysiga ah aan la yeelannay fanaanka weys sheekh cumar oo toddobaadyadii lasoo dhaafay intiinii la socotay barnaamijkan caweyska washington ay ku dhagaysanayeen waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabo sheekada goba toddobaadkii hore gabdho badan ayaa taageero u muujiyey wiilasha gudaha jooga sidoo kale hal abuuro kala duwan ayaa fariimo ku halgaaday gobaad kuwaasoo isugu jiray daandaansi iyo talasiin hase ahaatee toddobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado oo lala garramo oo gogol lala fadhiisto inta aan sheeko loo furin sheekada oo dhammaystiran iyo halka la isla taagan yahay waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo sheekada soo diyaariya
waa mar kale iyo silsiladdeenni gobaad xashay haddii toddobaadkii hore xaalku joogay iyada oo la dhowrayo warka gobaad toddobaadkan farriinteeda waynu haynaa laakiin aan ku horreeya waxaa farriin ka soo diray dalka sacuudiga hal abuur lagu magacaabo cabdisalaan ibraahim isaga oo la garnaqsanaya hablaha gabadh guudka loo dabayo gurigooda joogto edab lagu gardaadsho qurux gaar la noqoto giddigood raggoo idil guudka ay ka eegtaan ninka gini ku baayacay leyl buu gudayaa waxba wuusan garanayn hees guun ahaydoo guyaal hore baxdaa tidhi geela xoole kuma jiro gobaaday in adeer goob walbaba ha joogay raggu guud ahaantii gayaankaaga weeyaan waxse kala guraayoo kala geynayaa jira kaan geel lahaynee gaawaha u culin ee ramadkuna guga u dhalin gaajo kaama reebee gobaaday iska ogow ku kastaba ha qooqee rati aan gadaal baran geel laguma daayee gobaaday iska ogow mar hadduu guweyn yahay gadhku uu gondaha tegay gibil lama hagoogtee gobaaday iska ogow gabagabada maansada gobaaday in adeer haddaan soo gunaanado dadkan soo gabyaayee midba gees ka soo galay gaar inooga saaroo aan gurig yagleeloo tale aan gorfaynee geedkaa hadhkiisiyo goobta haramaas kale gooni ma u istaagnaa dareenkaas cabdisalaan waxaa mid u dhow qaba sayid cumar bashiir shiikhdoon oo isna ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna leeyahay horaa ila galeedyiray goombaarta nacastiyo gaarida fariidda walow geesan uu dhaqo gambooley sirteedaa lagama sal gaaree mawjadaha isgalay iyo maskarada gadaamin waa howlo guuniyo gebidhaclaha dumarow u goolmuundantoodiyo damac lagu soo gaabsaday kanka gorasintiyadoo ku meel gaar dharaartan kana waayaha goran oga gudub duruufaha kana casho igeen iyo la gorfee casuumeed kana geed fadhiisiyo ku soo qaad arrimo guur kana facebook soo geli oo gaal faran ha kugu dhaho kana adaan guddoonkiii kuu dhiibtay gaarkee guusha hay ku oro oo durbadii isgadiyoo kulligood ka guuru hadba galaba meel dego adinkoon gambaladayin yarta guudka firataay xelashada gayaankiin guluf iyo dhaleeciyo garaafaha ka timidoo geedaan dhammaanoo aan laga gayoonin waa nagu lugaysee gablantale adduunay gabdhaartiinnu dheera gabayuhu tegaysna shirqoolkaad gangimateen inta geesi caaniyo haliyey galo kafuula qabri lagu gufeeyo dartiin uu iiil galay tiro lalama gaaree walownaan garsoor furin godob baa ka tiilee galof ololka beenta kalgacayl inaga dusa garka iyo wadnaha bidix oo dhari gadaashii waxa aan u goobnaa alla ilahay gaf weeyaan waa gunaanaad sheekadu warna gabagabeeyey laba arrimo soo galo qarta gaasirnayntiin iyo gashigaad beerteen hawwaakii garaabee haddii kala guraabaas gananacu ma ficnii haddaadnan ged kala bixin hablayahowna kala gura waxaan filayaa goorahanba waxaad sugayseen waa jawaabta gobaad oo london ku sugan talow doodihii iyo farriimihii maalmahanba ku socday maxay ka tidhi muddaan gaabsanayay mar hadday gadoonto xaajadiigu racantoo gees kale u baydho ragna guud ahaantood gafka ii xambaariyey aniguna go-aankayaan golaha soo dhigo guriceel baraawiyo saylac goonyaheediyo golihii darwiishkiyo gorgoriyo nugaal iyo gada iyo wardheer iyo gaalkacyo iyo bari gobolada dalxiiskaee webiyada gudbaa iyo baddu ay ka guuxday kuu la dhigay barwaaqada guud ahaan dalkeenii wiilasha garaarka iyo gabayada ka tiriyow godob baan tirsanayaa ma garaabi doontaan mise waa gadiinii wiilashaa gurxamayow garaleema dowbaa inaad garabka siisaan ninka gabay xilkiisii markii aan godoomayna garab qudhaysoo dhan xalkeebaad gobaaday gacalay ku sugan tahay gunta xamar ninkaa jiree gardarrada badheedhee marwo geeriyootay ugu tegay godkeedow haddaad geesi jira tahay garta madal ka niqi kara gar cadaaladeed qaad ama gaabsa hadalkaba godob lama xambaartee gabankaa cartamayee su-aalaha ganaaye guruceel ku noolow gabdhaheenna soomaalgayigooda hooyay gogol wacan ku seexdaan anna guuro layldhexe gabay iguma baaqdirin kuna waxaanu qaatana inay gaajo reebtiyo guryo inay binaysaba kama sheego golayaal gobtu ay ku gulantee ka gaabsaday jawaabta waa gunaanadkayga iyo maansada gunteeda iyo gebagabada hadalkee hablaha go-aankaiyo garashada ka simanow go-i maadilowdeen gafkayna rag u galay gurufka iyo colaadaha gobollada ka jira qaar ragga guudka saartee gocondhada idiin dhigay guumaystayaasha ragga dabaguclay nabid geedkaad hadhbidi lahayd ragga gudinu qaatee lacag giniya dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagobah idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weydi maankee bal gadaal u laabtoo gabdhayahow mar kale shira aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in maansooyinkan iyo barnaamijka oo dhammaystiranba aad kala socon kartaan idaacaddayada berri ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaan dib idinku celinayaa caashe ibraahin aadan caashe cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil dad badan ayaa aad isugu maandhaafsan quruxda iyo sifaha ay leedahay qof waliba oo ilaahay abuuray si ka duwan sida qofka kale u yaqaano ayuu u arkaa inay quruxdu tahay dhegaystayaal lagu magacaabo safwaan cali ismaaciil oo degan waddanka norway ayaa barnaamijka cawayska washington soo gaarsiiyey tix uu ku cabirayo quruxda iyo waxa uu isaga ahaan u yaqaano qurux quruxdu caynka maaha casaankiyo dhiigga maaha cadaankiyo dheeha maaha xuduudiyo muraqaha maaha cadarka kankamaya maaha caawadii online ahow maaha camiraada snaabka maaha cadceedinta suuqa maaha cankiyo dhabankaaga maaha cawayskiyo muusi maaha ciridkuun casee maaha casarkoo la baxo maaha cilcilowga imow maaha calaashaan caynkaasba maaha cayn kaleeto waaye cilmiga diintaada weeye cisiyo sharaftaada weeye caqliga maskaxdaada weeye cibaadada eebbe weeye caadimka xuskiisa weeye cadaaladda dhowra weeye caqiidada toosan weeye cafiifnida dhowrsan weeye cise waalidkaa weeye culidda maankaaga weeye cisiga hoygaaga weeye caways ha ku raagin weeye ha caasiyin eebbahaa weeye
waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka cawayska caawana waxaan idinku maqashinayaa qayb aan ku soo xirayo waraysiga aweys sheekh nuur oo ah fanaan da'yar oo ku nool magaalada muqdisho oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aan idinku soo gudbinayo barnaamijkan caweyska washington muqdisho waxaa aweys ku waraystay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle okay aan u soo laabta kabanka fanaanin waanbeer baa garaacnay kabankan cilmigiisa naftiisa garaacd u baahan sideed iskugu keenta inaad fanaankii iyo kabankii waagaa loo garaacay inaad maanta garaacdo
wallaahi niow anigu kabankaan jeclaa horta aan xiisaynaya inaan barto waxaan isku taxlujiyey inaan barto aan isku taxlujiyey waana hadda meel fiican horta ii maraayaa walow aan weli natiijadii aan rabay aan weli gaarin hadda meel fiican oo hadda kabanka ii maraayaa waxbarashadiisu wax adigu waxaa ii haray oo keliya in waayo aragnimo badan aan helo keliya iga maqamis gebagabadii baan soo gaarna dabcan barnaamijka cawayska washington aad martida ku ahayd maxataabaad is leedahay way ahayd ama fanaankee rabtaa inaan dhowr hees ka soo qabanno kuwa kugu waaweyne heesaha sida gaarka adigu aad u jecesha tii dadkaa noo garaacaysa maanta
muqtaasiraaday cashaqiina siraay salkaynu moodnay nasaaqay barigii muqtaasiraaday cashaqiina siraay salkaynu moodnay nasaaqay bari hore
waxaad nagu soo celisay fanaankii weynaaye xasan aadan ayadaasaad leedahay way tahay kuwa saamaynta ugu leh aad iyo aad aad asaan jeclay ka mid tahay
kasta baan rabnaa inaan u ciyaarno
cashaqiina siraaye sahalka aynu moodine masaaqay berige sahalka aynu moodine masaaqay berige inu soo kordhaayo sibiyo dabayliyo suficiye cerya inu soo kordhaayo sigiyo dabayliyo sukiciye cerya
aad baad u mahadsan tahay awasha umur dhegaystayaashana waxaan ku macsalaamaynayaa kabankaaga
codkaasi fanaanka aways ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno isma dhaafno
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington sidoo kalena barnaamijkii waa idaacaddaydii fidnimo inta haddii la idhahdo mar kale aanu dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi haruun macruuf iyo dhammaan saaxiibada v oda ka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.